kulan wacan oo wanaagsan saaxiibada hawada nagala jaan qaadow meel kastoo dunida dacaladeeda ka joogtaan halkan waa raadiyo darsan waxaana kusoo dhawaataan warka habeen qodobada ugu waaweynna waxaa ka mid ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo siyaasiga caanka ee cabdiraxmaan cabdishuur rasm uu magacaabay eega gaarka ee u qaabilsan arrimaha bidanatimada soomaaliya lataliyaha amniga qaranka ee la magacaabay oo sharaxay farqiga u dhexeeya madaxweyne farmaajo oo la soo shaqeeyey madaxweyne xasan sheekh maxamuud bulshada ku nool magaalada gaalkacay oo ka falceliyay aaba labadiisa carruura gowracay oo ku gowracaya xaafad ka mid a xaafadaha magaaladaasi gaalkacayo ururka diyaaradaha soomaaliyeed oo ka falceliyey islamarkaasna ka hor yimida hadalka wasaaradda waqaafta uu ku sheegay in saddex lixdan shirkadoo keliya sanadkani ay ka shaqayn doonaan adeegyada xujaajta guddoomiyaha cusub ee maamulka deegaanka lafoole oo maanta si rasmia xilka ula wareegay
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale kulan wacan saaxiibada hawada nagala jaan qaado halkan waa raadiyo dalsan kusoo dhawaada warkii habeen oo faahfaahsan waa habeennimo arbacaha oo talada sii baxayso taariikhdan ku aaseysantaha afar labaatanka bisha shan laba kun laba iyo labaatana aan ku bilaabe madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa siyaasiga caanka ah ee cabdiraxmaan cabdishakuur warsame u magacaabay ergeyga gaarka ee u qaabilsan soomaaliya arrimaha bini-aadantinimada cabdiraxmaan cabdishakuur oo warbaahinta la hadlayna wuxuu yidhi
magacaabista mudan cabdiraxmaan cabdishakuur oo ah inuu xiriiriyo howlgalka ama arrimaha humanitarianka kaalmada caalamiga ah kaalmada soomaalida iyo dadkayna duruufaha ku sugan oo dhibaataysan ka warqabkooda sida xaaladdu ay tahay mar walba la socodkeeda iyo abaartu haddii ay dhammaato xataa ilaah idinkiis waa dhammaanaysaae kasii kadib dadkii dhibaatadu ay ku dhacday ee xoolo beelay ee dhibaatadu ay gaartay sidii looga sii warqabi lahay oo dadkaas noloshooda mustaqbalka fog loo waxay lahay in barnaamij cad iyo waddo cad oo mustaqbalkana lagu waxeeyo kale shaqada waa shaqo oo tabarucaad ah oo nafti huranimo ah mas-uuliyaddan aad isaartay waxay tusaysaa mudnaanta aad siinayso ka jawaabidda gurmadka abaaraha dadkeena tabaalaysan runtii sanadkii dheeraa ee doorashada lagu jiray wuxuu aad nooga mashquuliyey duruufaha dadkeenna ee abaartu ay ku dhufatay malaayiinta gaaraya ka barakacay guryahooda qaarkood ay hadda qarka u saaran yihiin inay macluul ay isku bedesho abaarta adduunka ka jawaabistiisii arrintaas oo aad u yar maadaama dowladdii ay xilli kale guura ku jirtay haddana xilli kale guura ay ku jirto inaad mudnaanta siisay arrintaas runtii waxay tusaysaa dareenka aad u muujinayso ummadda soomaaliyeed ee waxqabadka ah annagana aan mas-uuliyaddaas aana saartay inaan ugu shaqayno ummadda soomaaliyeed si oo niyad ah oo aan adduunka baaqiisa aan u jeedino oo dadka soomaaliyeed iyo gudaha iyo dibaddaba isku xirkaas mas-uuliyaddaas aana saartay runtii waa kaaga mahadcelinayaa hawshaasna waan aqbal hadduu ilaah yidhaahdo waana u gunto doonaa in aan dadka soomaaliyeed aan wax allaali wixii aan gaarsii karno intaysan isku bedelin macluul abaartu aan ka hortagno dowladdana waxaan ka rajaynaynaa inaan garab buuxa aan ka helno hay-adaheeda kala duwan
waxa waa kaasin cabdiraxmaan cabdishakuur iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane ee xasan sheekh maxamuud oo magacaabay islamarkaasina madaxtooyada villa soomaaliya ka hadlay la-taliyaha amniga qaranka ee xasan sheekh maxamuud magacaabay ayaa sharaxay fariqiga u dhexeeya madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo oo hore ula soo shaqeeyey sidoo kale madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo isna hore ula soo shaqeeyey federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa la-taliyaha amniga qaranka u magacaabay xuseen macalin maxamuud madaxweyne xasan sheekh ayaa tilmaamay in mudane xuseen macalin maxamuud oo khibrad iyo aqoon durugsan u leeyahay qaab dhismeedka amniga qaranka duruufaha amni ee ku xeeran dalkeena iyo qorshayaasha dibudhiska ciidamada qaranka la taliyaha cusub ee amniga qaranka xuseen macalin oo soddonkii julaay laba kun labaatan marti ku ahaa barnaamijka awooda shanaad ee ka baxa telefishinka dalsan ayaa sharaxay farqiga iyo ajandaha siyaasadda u dhexeeya dhismaha ciidanka qaranka haddii su-aashaadu ay tahay labada madaxweyne keebaa u dhug lahaa waxaan laga shaqaynayo runtii dee wax oo tartami kara ma ahaynoo dee xasan sheekh maxamuud wuxuu ahaa qof yani waxa laga hadlaayo intuu aada u dhuuxo yani falcelintiisa ay shaqo badan ka dhalato dhinaca kalena farmaajo hawsha socoto uun inuu mubaarakeeyo intuu fiiriyo yidhaahdo hawshan waa ila fiican tahay ayay ahayd marka qaab shaqoodkooda wuu kala duwanaayo nina dee macallin uu soo ahaan jirayo inuu wax maarata hoos ugu daadago finjilo oo uu maarata aada u fahmo ayuu ku shaqayn jiray ninna inuu intuu wixii fiiriyo baarakeeyo ayuu maarata aan ku wada shaqayn jirnay runtii aniga way ii wada shaqaysay marka shakhsiyan aan ka wada hadlo sababtoo ah xasan sheekh micnaha shaqayntiisa way challenge ay igu ahayd oo in maaragtay wixii dee kula toosiyo kaa saxo kaala doodo kugu celceliyo maaragtay waa shaqo maaragtay runtii dee qofka markuu dee la taliyayaha weliba challengekaas wuu u baahan yahay xilligan koobnaana xilli in dee wax la qabta la rabay oo aada u degdeg badnaana wuu ahaa waa la cusbaa aniga ahaan way ii shaqaysayey sababtoo ah de heshiiskiiyaa si degdega loo galay maaragtay hawshiyaa la wada mubaarakeeyey ilaa la gaaro in de xataa qorshihii action plankii la dhammaystiro maalinkan kasoo tegayay julaay marka aniga ahaan shaksiyan waa labada howlba maaragtay waa waa laakiin markaan selfishly u hadlo laakiin markaan kasoo tegay waxyaabo fara badanoo dee kasoo banbaxay oo ahayd ila muuqata hadda waa tafsiirkayga farmaajo in uusan hawshaasba raalli ka ahayn ayaa kasoo baxaysay maadaama uu de goboladii hawsha kala shaqayn lahaa heshiiskii ciidan dhiska oo gobolada iyo dowladda federaalka ay wada galeen waxaa ii muuqatay in uusan hawshaas raalli ka ahayn sababtoo ah hadduu raalli ka yahay wuxuu ku mintidi lahaa heshiiskaas siday ugala shaqayn lahaayeen oo maanta qorshuhu wuxuu ahaa julaay in ay dhammaystirnaato ciidamada qaranka loo yaqaano booliiska iyo milatariga dhammaystirkooda iyagoo isku dhafan oo heerarkooda kala duwan cayiman yihiin shuruucdii lagu rakibay beesha caalamkuna de maadaama ay mubaarakaysay ay dhaqaale ku bixin lahayd in ay noo diyaar ahaan lahaayeen
waa mahadsan yahay maryalada waa mahadsantaha oo warkaas la taliyaha amniga qaranka inoo dulmartay aan ku sii soconne markana haddii aanu u kaano dhankaas iyo gaalkacayo waxaa ka dhacday bulshada magaalada gaalkacyo qiso naxdin iyo aan fariir ku reebtay bulshada magaalada gaalkacyo ku nool oo ka ficiliyay aaba labadiisa caruura ku gowracay xaafadda falluuja oo magaaladaasi ku taalla dhacdada ka dhacday maanta magaaladaas ayaa noqotay mid hadda loogu hadalhayn badan yahay baraha bulshada waxaana noqotay dhacdo lala yaabo aabba labadiisa caruur ah gowracay oo qudha ka jaray maxamed cismaan aadan ayaa warkan soo diray
aabe ayaa laba caruur oo u dhalay ku gowracay xaafad ka mid a xaafadaha magaalada gaalkacyo taasoo lagu magacaabo xaafadda faluuja caruurtan ayaa ahaa laba wiil oo midkood jiray saddex iyo toban ka kalena uu jiray koob iyo toban sano meydka labada caruurta ayaa la geeyey isbitaalka guud ee gobolka mudug maamulka isbitaalka oo aan la xiriirnay ayaa ka gaabsaday ka hadlidda arrinkan halka aabihii dhalay caruurta ee falka geystay ay laamaha amnigu xireen laakiin salaamaha amnigu aan la xiriirnay wax faahfaahina kama bixin arrinkan dhanka kale dad goobjoogayaala ayaa sida ay wax u dhaceen nooga warramay maanta arrin waxaa weeye naxdin leh wallaahi baa nugu timid waana maqaadiir rabbi horta laakiin waxyaalaha dhibka nugu haya waxaa weeye maandooriyaasha waxaa weeye maandooriyaasha ilaahay ha naga qabto hadda waxaa weeye nin aan aqaano oo aan sidaa inay garana u garanayo ayaa waxaa weeye carruurtiisii waxaa weeye labadiiba gowracay marka waa arrin aad iyo aad u xanuun badan weeye arrin fiicanna maaha marka dowladda sharafta leh waxaan ka codsanaynaa in maandooriyahan ay dadka qabtaan qof markuu maandooriyaha isticmaalo isticmaalo wuu ku tegayaa kabacdina dhimir buu noqonayaa kuwa hooyooyinkood dilay baa la sheegayay iyo kuwa aabbayaashood dilay ma garatay haddana carruurteeda maraysaa marka waxay noqonaysaa inaan qof nina aan laguba aamininba carruur ama dumarba aan lagu aamininba marka waxaan doonaynaa dowladda sharafta leh annagu waxba kama qaban karno arrintan in ay wax ka qabtaan dhibaatada hadda maanta halkan ka dhacday waa dhibaato dhacda weeyaan aan sugaynay sababtoy tahay puntland lagama warqabo intay daandaan ku jidhay oo dowlado kale iyo dana kale lagu jiray oo aan khamrida laga celinaynin oo aan qaadka laga celinayn oo aan daroogas laga celinaynin in ciyaalkayga maanta la birbireeyo dee waa puntland lugooyada haysatay kowkat waxaan idinka codsanayaa waxgaradka iyo odayaasha iyo wixii dhiig leh puntland wax gacanta ku haya ma jiraan in puntland gacanta lagu qabto daroogiska nagala cesho dadka muqaadaraadka soo galay ee nagala qaqabto ay ciidanku shaqeeyaan dalka ayaga iska leh ninna yaysan sugin nin maqara mushaaxa yaysan sugine dalka ha u shaqeeyeen oo daraagiska ha ka qabteen waa kuwa ciyaallada la bireeyey dumarkuna ha ku xigaan maxamed cismaan aadan warbaahinta dalsan t v magaalada gaalkacyo bulshada magaalada kaalkacyo ayaa aragti ka dhiibtay aaba labadii xaruga waraacay markana dhankan iyo muqdisho ururada diyaaradaha soomaaliyeed oo ka hor yimid hadalka wasaaradda awqaafta ee ku sheegtay in saddex iyo lixdan shirkadood keliya ay ka shaqeyn karaan adeega xoojiyada ee sanadkan cabdiwaxiid cabdulaahi daahir ayaa eegaya ururka diyaaradaha soomaaliyeed ayaa maanta oo talaado ah shir isugu yeeray shirkadaha ka shaqeeya arrimaha duulimaadyada iyo xajka waxayna mas-uuliyiinta shiray ka hadleen liis uu soo saaray wasiirka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta xukuumadda soomaaliya oo lagu sheegay in shirkadaha duulimaadyada ay tartan furan u galeen duulimaadyada xujayda islamarkaana tartankaas ay kusoo baxeen lixdan iyo saddex shirkadood kuwaasoo buuxiyey shuruudaha adeegyada xajka waa sida ay wasaaraddu hadalka u tiri waxayna ururka diyaaradaha oo iyaguna maanta kulmay sheegeen in aan lagu soo darin shirkadihii mudnaah ee muddada ka shaqaynayay arrimaha xajka waxa ayna qaadaceen sida lagu soo saaray liiska shirkadaha lixdan iyo saddexda ah ee ay wasaaraddu sheegtay iyagoona ku tilmaamay mid cadaalad darro ah guddoomiyaha ururka diyaaradaha soomaaliyeed xasan xaashi maxamed axmed diini cali guddoomiye ku-xigeenka ururka iyo sheekh cabdisamed cabdulaahi ayaa sheegay inay wasaaraddu ku abaallacday iyagoona baaq u diray madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha
ururka diyaaradaha soomaaliyeed waxaa iskugu yimid shirkadihii waaweynaayo diyaaradaha soomaaliyeed iyo xamlooyinkii iyo shirkadihii travel agenciyadii adeega xajka soomaaliyeed ka shaqayn jiray ayaa iskugu yimid ujeeddada shirkan meesha la iskugu yimidna waxay ahayd cabasho laga qabo qaabka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ay u maamushay tartankii adeegii xajka ee sanadkan waxaan u sheegaynaa bulshada waxaan u sheegaynaa dowladda soomaaliyeed iyo madaxda qaranka gaar ahaan madaxweynaha ra-iisul wasaaraha iyo ciddii kale oo muhiim ahoo dee hawshaan haysa wasaaradda cadaaladda iyo wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta inay si xun si aan ficneen oo aan cadaalad ku jirin u maamushay adeegii xajka ee sanadkan kow horta waxay soo saartay lixdan iyo lix shirkadood ay ku sheegtay inay yihiin shirkadihii ku guulaystay midda koowaad ma aysan sheegin sababaha ay ku guulaysteen shirkadahaas shirkadihii faraha badnaayoo laga tegay ayakana sababaha ay ku hareen iyo qodobada ay ku hareen oo ay fulin waayeen ma aysan sheegin
guddoomiyaha cusub ee maamulka deegaanka halofulo oo maanta si rasmiya xilkii ula wareegay waryahayaga ibraahim mayow ayaa warkan oo soo diray
kadib magacaabistii guddoomiyaha gobolka ee xubnaha cusub ee maamulka deegaanka lafoole munaasabad maanta ka dhacday howlka xarunta maamulka waxaa xilka guddoomiyaha deegaanka lafoole la wareegay guddoomiye nuur ibraahim cismaan oo mar labaad dowladda koonfur galbeed uga maarmi weysay hogaaminta maamulka deegaankan munaasabadda xil wareejinta waxaa goobjoog ka ahaa guddoomiyaha degmada afgooye ahna duqa magaalada abuukar maxamed cumar muudey odayaasha dhaqanka iyo saraakiisha laamaha amniga degmada guddoomiye nuur ibraahim cismaan ayaa ku dhowaad sannad kadib dib loogu wareejiyey dukumiintiyadii maamulka deegaanka waxaana ugu horrayn goobta ka hadlay guddoomiyihii hore ee maamulka deegaanka lafoole ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mahdi axmed xasan isagoona u hambaliyeeyey guddoomiyaha cusub ee deegaanka annaga maamulkeenna waa ku soo dhowaynaynaa soo dhowow gacmo furan shalay meeshaa xilka kaala wareegaa maantana kula wareegaysaa aadaa u mahadsan tahay soo dhowow ilaahay ha kula garab galo xilkan culus ee lagu dhiibi waxaa farxad labaad ii ah in saaxiibkay shalay xilka igu wareejiye maanta aan ku wareejiyo si sharaf leh guddoomiye soo dhowow deegaanka waa nabad meeshaan dib u heshiisiinay u baahan tahay dib u heshiisiin iyo degganaanaan ku wadnay maamul fiican oo kala dambeyn ku shaqeeya waa ila shaqeeyeen nasiib wanaag maamulkii laba xubnooda kaaga hartay waxaan jeclahay inaa waayo aragnimo ka qaadatid een, hawshaada adaa yaqaan saa u qabsanaya aa u qabsanaysid gudoomiyaha cusub ee maamulka deegaanka lafoole ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya nuur ibraahim cismaan ayaa dhankiisa sheegay in wax badan laga bedeli doono amniga deegaankan iyo adeegyada aasaasiga ah ee bulshada waxaa farxad ii ah maanta een, inaan xilka kala wareego walaalkay mahdi axmed xasan oo runtii horey xilka aniga aan ugu wareejiyey la iina soo magacaabay xilkan een, shan iyo tobankii juun labada kun iyo labaatankii haddana mar kale dib aan ugu soo laabtay Ee, mar labaad iyo mar saddexaad waxaan ugu mahadcelinayaa walaalkay sida sharafta badneed uu xilka igu wareejiyey run ahaantii waa wax runtii oo inaba aan caadi ahayn wuuna ku mahadsan yahay duqa magaalada sidaas oo kale waxaa kaloo rabaa mahad gaar inaan u jeediyo barasaabka gobolka shabeellada hoose mudane ibraahim aadan cali najax sidoo kale waxaan rabaa inaan u mahad celiyo madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo ii ogolaaday mar labaad in aan halkan shacabkayga aan u adeego gudoomiye soo dhawow waa mahadsan tahay waana kaaga mahad celinayaa sida wanaagsan sharafta qiimaha leh xilka aad igu wareejisay oo goobjoogna uu ka yahay duqa magaalada gudoomiyaheena degmada ahna duqa magaalada marka aad iyo aad aa u mahadsantihiin ugu dambayn gudoomiyaha degmada afgooye ahna duqa magaalada abuukar maxamed cumar muudey ayaa gudoomiyaha cusub iyo ku-xigeenadiisa kula dardaarmay in waajibka dastuuriga ee loo igmaday u gutaan si ay ku dhisan tahay dowladnimo halkan waxaan isugu dhimaanay xil wareejin oo ah gudoomiyihii hore deegaanka ceelasha oo xilka laga qaaday walaalkeen mahdi waxaana lagu wareejiyey walaalkeen nuur ibraahim marka arintaasaa inta u joognaa
guud ahaanba saaxiibada hawada nagala jaan qaaday ee ku taxan raadiyo dalsan oo warka habeeninu idina socodsiinaya anigoo cabdiwahaab curuga jackson nasaare cabdixiid cabdulaahi daahir dhanka farsamadana ku jira axmed jaaja waa naga intaas mar kale intaan hawada ku kulma waxaan leenahay fadlan qeybaha kale idaacadda dhagaha u raaraaciya nabaadiino
wararkaad la haysaa hubsiima u helidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa tala la hel